asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirka shirka jaraa'ib oo geedka aan ku hadalo hayme kumid ahaa ee waxaa la beenteeyey maaragtay wareegtidii oo liigu magacaabay oo magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan oo maaragtay ahayd gobollada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha ma la magacaabi karo anigoo jooga in maaragtay korkayga lagu magacaabo guddoomiye degme iyo ku-xigeenadiisa ma jirto saas darteeda maadaama la beenteeyey ee maaragtay dhismada ka dhacday magaalada la yidhaahdo buurrakaba wax kama jiraan waa been oo maaragtay hulaalad ummadda loo sameeyey way kusimaha madaxweynaha maaragtay golaha wasiirada maaragtay xildhibaanada koonfur galbeed ururada bulshada dhammaan maaragtay waxaan u sheegayaa in ay ay been tahay aan waxba ka jirin ninkaasna aan lagu sheegi karin wasiir maadaama wareegtada lagu magacaabay madaxweynaha magacaabay wareegtadii madaxweynaha ma jirto yidhi maadaama wareegtadii madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan uu beenteeyey isagana wareegtadii ka soo baxday waa isagaa beenteeyey saas darteed isagana waa been wasiirna ma aha ninkii wasiir yaahdana waa ku dembiyaabay dhammaan ururada bulshada waxgaradka waxaan u sheegahaya in ninkaas wasiirada in ay maalinta khamiista ay shirhayeen laga reebo shirka maadaama madaxweynaha uu wareegtadiisa uu been ku sheegay marka in shaqaynta aan wada shaqaynayna loo sheego oo la yidhaha warsada aan wax yeelna oo dadka loo tago wixii la baaro oo dadweynaha jooga buurrakaba arrintan raalli ma ka yihiin oo nooceeda ma qabaan say yihiin in la yidhaahdo lama dhihin maaragtay jujuub waxa isaga uu magacaabaday meel la fadhiya intii guri hoostiis la galay oo isaga uu suubsaday waxna kama jiraan saas darteed waxa kaloo aan sheegahaya waxaa laga dhisay magaalada baydhabo guddi nabadgeliyo oo maaragtay nabadgelyada ka shaqaynaya ha la dhisay guddiga nabadgelyada wasiirka waa wasiirkii maaragtay maaragtay maaliyadda ha ahaado waa fiican yahay wasiirka oo annakao dhan waa naga sarreeya maaragtay gobolada koonfur galbeed oo dhan oo wasiir u yahay aniga waxaan ahay agaasimaha gobolada iyo degmooyinka ee koonfur galbeed gubernatoriyaashaana ay hoos imaanayaan guddoomiyaha degmada anigu hoos imaana qeybta boolisida ana ay hoos imaanayaan waxaan isku halnahay isagana gobolada oo dhan hoos imaanahayaan taliyaha qeybta ee maaragtay koonfur galbeed maaragtay generaalka yaa isku halnahay ninka gubernatoraha wuxuu ku eg yahay gobolkan baay keli ah guddoomiyaha degmada degmadu ku eg yahay ninka la yidhaahdo taliyaha qeybta gobolka gobolku ku eg yahay meelka ay u baxayaan male wasiirka anaa hoos tegahay iyakana anay hoos imaanaya anigoona ogeyn oo nooceeda ma la samayn karo guddi nabadgelyeah haddii la raacay sharciga iyo shuruucda waddanka u taalla iyo shuruucdii horeo laga shaqayn jiray oo ah maaragtay number say oo maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ku shaqaynaysay iyo sharciyadii waddanka u yaalay oo jaamac cabdullaahi qaalib ninka la dhihi jiray maaragtay daawud cabdilers walaalkiisi wixii soomaaliya sharci laga soo dhigay dhanaan hayna ma jirto meel ay ogolaanayso in maaragtay agaasimiyahoo jooga oo la yidhaha guddi nabadgelyaan dhisnay iyo degmaan soo magacawnay iyo waxaas waa bulyaardi been wey waxba kama jiraan yaana la isku daynin waana maxsantiin